tababarkan wuu soo dareeri doono muddo saddex maalin iyo weliba la ka barari doono qorshaha magaalooyinka iyo maamulka dhulka iyo sidii lanku horseedi lahay dhibaatooyinka ku kooyi kara in si qalda landhiga deegaanada cusub ah sidoo kalena bulshada laku wacyigeliya sida landhigow goobo cusub ah si lan hela wadooyin muhiiman ah in isdareerowka dadka iyo baabuurta maalmo uu soo dareeray tababarkii weliba ku qeybgalaa wasiiro ku tirsanaa dowladda koonfur galbeed quburo aqoon-yahano iyo qeybo shilgadisana bulshada magaalada baydhaba si walbadan iyoon ku ogaadaan ahmiyadda qorshaha magaalooyinka iyo maamulka dhulka walina qabanqaabadeeya tababarkan wasaaradda howlaha guud iyo minatee dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasiir ku-xigeenada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo deegaanka waana ku mid ah guddiga dhulka koonfur galbeed soomaaliya oo gobro ku hayana furitaanka tababarkaiyo sheegeen inay muhiimata in lagu shaqeeyo qorshaha magaalooyinka iyo maamulka dhulka si lan hela wadooyin waasace oo wal kastoo fududahay korta dhinuun suuqa xoolaha magaalada anfidahayta anfidahayta dhinigan oo alaxmaar anfidahayta dhinigan oyba anfidahayta oo kale oo bukuudegdi anfidahayta tarsadaa ini meel walba xaafad walba haddaba ini jidadkii makiine la geliyo meel inkayar sagaal mitir la kuweel meel inkayar sagaal hobla kulamun derbi sagaal la dhaaysi jidkii dadka yoba suubsaayan oo laamig leeli ku saaro la cabira haan kale yoba kadaba higsadaayan saas oo arday lan suubi waana idil maasintiin waa shaqo faylagu horeyn sii wadoy waxay baydhowmayba waa fursadii aan hayan sahat agaasimaha ii sheegay wasiirka master barang meel hata dhabarlakulkulmay meel horaan dhasanayti laakiin dadkana ma aan baahanyin warkasta bulshada muhiimadda baroo aan baahanyin la wacyigeliyo la baro la raayeesadow meeli horasahayti meel dadkaad yowba isilqaamay badanaa xaafado jidita yooya hoob madoobo la tusi yooya burburiya iska iska ka burburyahaye oo jiditiyay suubsadahaye arrin ayd muhiiman ew waan arrin niyo u subo sababto oo intii niyo usubto likasaase magaalooyinkii hora waa isdhadegnaay jidita hata laynay usubiyin waan wali la ogaaday ini magaalo jidata iyo meeloliisa leeyihi stationka haye ciidan ciidan aan dhowaa arrinta arrintaas dhaqan jirta marka insha allah dadkiina wacyigeliyeen waa maalmoon ku faa'iidaysataan wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo midnatee dowladda koonfur galbeed soomaaliya daahir cabdi cabdulaahi oo furi tababarkaiyo sheeg in caqabado badan lakula kulmo biyooga wadooyinka sidaas darteedna diyaaran ayn sidii lan heli lahay wadooyin meel kasta oo bulshada iyo degaasa si landiira magaalo diyaarsana war kasta wadanka burbursanay imkaaniyaad dhaqaale ah oo walaasla kasoo biya uma jirta iyada an yarin haddii dhaqaalaha la halna dadka dee maskaantiya isbedelay dad oo hata toosan oo madaraayo dowladnimada kasaba mee waaba doribakin hor sugyin dagaal ka dhiyaay haddii sanad yaaba san jidid idan la biyaay mala iska biyaay leeda rafala ka maraayo degmada runtii ma imaad maraayo gudoomiyaha degmada itiim shay oo magaaladu magaalo oo bilic fayle kuwaali madaraayo dadaaleen oo waqti geliyeen juhdi geliyeen jidadka almost intan kuma wiinaytid oo dhammaadayan mar dhow runtii madaraayo miska qoyna ilaa iyo may deertay heer madaraayo lanka guriga gajidha mari hoblaara in uusan qorin sheegaado ama dhibaato kee suubi akhyaarnimo laku weydi kabacdi wala sii beese la sii la arniyow walaagin laga wadayn waa danti guud waay jidadkee la dhisaday boholoogee la dhisaday meelay biyo maraayeen biyo mareenadii la hiriy saasaa biyo hata meel usha fadheedaayeen oo biyo mareen la hiri fad biyo dareero fadeen marka dhibaatooyin badan iska jiraan oo arrimo ku saabsan dhulka saasoo kale dhulka qorsheyntiis markii la qaado madaraayish ama master badan ama madaraayish lansoobiyaw baydhaba hata meelo la deganyo gohnow laakiin mayka tala jirna insha allah unay degmada unoo skaaladaana shan kilomitr oo baydhabo banaanji ah madaraayish meelo oo guryaha ka arkeen shan kilomitr in lansoobiyo balaan lansoobiyo qorshe lansoobiyo magaalada baydhaba inkastoo sanadoogi lahdhaafi horumaro weyn dhinaga wadooyinka lagu sameeya balse weli waliba jare caqabada xaafadoon qaariya ku teeganta oo keedan in si fudud layninku gurmado korna haddii masiibo deg degee qobsata sababo la xiriira wadooyinka oo ariire eh